barnaamijka dhallinyarada maanta
gaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa axad labaiyo labaatanka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona sahra cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna maanta waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsanaan doona hibada farshaxanka ee dhallinyarada
farsamada gacantu waxay kuu sahlaysaa inaad hawshii aad qaban kartid mararka badan inta badan waan ka hadlaa in dadku ay ku dhiiradaan farsamada gacanta iyo xirfadaha noocan oo kalea maaha hibo oo qurac ee hibadu waa dadaalka waa qofkaa hibada u leh waxaa laga yaabaa inta badan markan aan daawanno dadkan wax sasawira waa qaybta qofkan niyadiisa ugu jirta ee hibada la yidhaahdo iyo qaybtan dadaalka ee wixii aad samayn karaysa inta badanna waxaa dheeraysa qaybtan dadaalka la geliyo
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna dhegaystayaal idaacaddayadan duhurnimo ka madhnaan doonin heesaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo sidoo kale qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay kadib markii qarax miino ay la qaraxday baabuur bas ah oo maraya meel u dhow tuulada daniga ah oo u dhexaysa magaalooyinka balcad iyo afgooye warka aynu helayno ayaa dadka deegaankan ay noo sheegayaan waxa uu sheegayaa in qaraxan uu ka dhashay miino lagu aasay dhulka waxaana la sheegay in la qarxiyey xilli baabuurka waddada uu marayay mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in baabuurkan ay la socdeen dad rayid ah kuwaasi oo qudaar ka keenay magaalada afgooye mas-uuliyiinta dalka niger ayaa sheegay in la dilay qaar ka mid a ciidamada boolis militaariyada dalkaasi kadib markii lala beegsaday weerar la mida kii afartii bishan oktoobar lagu dilay afar ka mid a ciidamada maraykanka ee green bret iyo weliba afar ka mid a ciidamada niger weerarkan oo dhacay maalintii sabtidii ayaa ka dhacay sida ay saraakiishu sheegeen isla aagii hore iyadoo uu ka dhacay magaalada ayoru oo qiyaas ahaan laba boqoloo kilomitir ee dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan caasimada naimey wararka ayaa sheegaya in kuwa weerarka soo qaaday ay si xoogan ugu hubaysnaayeen hubka noocyadiisa kala duwan iyo weliba gantaalaha la gano waxaanay wateen sida la sheegay shan gaadhi oo ay si ay ugu sameeyaan jidgooyada xaruntan jandarmaariiska iyadoo oo ay ka tegeen markii dambena kadib markii ciidamada dalka niger ay goobtaasi yimaadeen
duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ayaan mar kale hawada idinka leenahay halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa v o a washington aan mar kale waxaan waxaan mar kale idin leenahay dhegaystayaal sidaad idaacaddeenii horeba ku maqlayseen intii aynu furaynay haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kastaba maanta oo kale aad dhegaysataan barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaan toddobaadkan kusoo qaadan doonaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka hibada farshaxanka ee dhallinyarada waxaana toddobaadkan inoo soo diyaariyey wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye
maalin oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxa uu toddobaadkan idinka imanayaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer inta badan farshaxanka aslida loo yaqaano ama gacanka sawirku waa mid ka mida hibooyinka ilaahay bixiyo ee da'yarta wakhtigan jooga intooda badani ay hibada u leeyihiin waxaan magaalada burco kula kulmayo halkan agteeda fadhiya mid ka mida dhalinyartaasi waxaa dadku in badan u yaqaanaan quulla artis magacaaga saddexan qowle bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin magacaygu waxa weeye salabaan nuux maxamed waxaan ku magac dheerahay quulla artis waxaan deganahay magaalada burco quule waxaan arkayaa kolley in badan shaqaad leedahayna waan arkood samaysay sawirada inta ugu badan ama gidaarada wakhtigan la joogo waan arkay inaad shaqadaada tahay magacaaga ku xardhan baan arkay halkan iminka sawiro ay horyaalla waxaan arkayaa sawiro tiro badan waxaa agab dhaqameed baa sawiran waxaa kaloo isaguna sawiran moo faarax oon arkay isagoo calaamadiisii madaxa gacmaha ku hayaad sawirtay qalin baad ku sawirtay kalarna waad marisood ku midabayso waan arkayaa ma shaqadaad qabata rasmiyan adigu goormaad bilowday bismi illaahi raxmaan raxiim shaqadan artisku kolley waa shaqo ballaadhan xilligii aan bilaabay waxaan hubaa in ahayd labadii kun iyo labiyo tobankii oo markii aan ogaaday inaan samayn karo wax xilligaas shaqo ahaan baan u bilaabay waqtiyadii ka dambeeyey waxaan bilownay waxaan helnay barnaamijyo looga faa'iidaysan karo sidii hibadan dad badan oo arki lahaa oo ay ugu horreysay barnaamijkii han iyo himina labadii kun iyo shan iyo tobankii intaa wixii ka dambeysay barnaamijkii wuxuu noqday barnaamij ballaadhan maanta waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan oo kusoo dhiiranaya dad badan oo jecel inay sameeyaan marka laga yimaado xirfaddan laba qaab baa loo sameeyaa xirfadan waa laba qaabo qaab waxa weeye qaab naturaala oo wixii oo aad sawiratay aad sawir ahaan ku gudbin karto niyadda ka sawiri kartid qeybna waa qeyb coobi artisa inta badan waxaa dheereysa qeybtan coobi artiska oo dadka farshaxanka adduunku ay u badan yihiin coobi artis maxaa la yidhaha coobi artis waa wax ishaadu qabanayso oo aad bedelaysid wakhtigaad arkaysid ama mobile ka sawir ama combyuter ka sawiroo ka eego ama shaygiiba ha ku horyaallo macnii waxa weeyaan sawir aad aragtay baad minguurinaysaa isagoo kale aad sawiraysa sax sabtaa weeye sidaan hore u sheegay sawiro badan ood xaradhay baan halkan ku hayaa mid ka mid ay horyaalla waxa weeyaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaan filayaa waa mid ka mida shaqooyinka minguurintada iminka sharaxaysay sawirkaasi dhabanku gacanta ku hayaa hadraawi muraayad buu xidhan yahay goosha alaa ujeeni qaaran haddaanan qaldanayn waa sawir rasmiya oo u qaaday hamish wilson sawir qaada la odhan jiray oo iminkana noolo dalka ingiriis ku noolo ingiriisa waxyaabaha kuu fududeeyey marka laga yimaado hibada maxay tahay
marka laga yimaado hibada waxyaabaha ii fududeeyey waxaa ka mid a qalabka ii fududeeyey sawirka sida ka muuqata warqaddu waa etri waxa keliya ee ku sawiran waa saddex qalin waa qalinkan casaan xigeenka ah oo kalariskan midabaynta midabayntaa iyo qalin besal iyo qalin biro midow oo sidaan halkan shaarhka iyo go-ayaan ku xaradhay muraayadahoo kale aan ku sameeyey intaas buu ka kooban yahay mararka qaar qalin bensal keliya loo adeegsan karaa haddii ay noqoto timaha oo aad rasiiminayso haddii noqoto wejiga iyo meelaha harku soo gelayo aad khafiif kaga dhigaysid haddii noqoto qalin beselku waa muhim in sawirka aad samayso number one isagaa kaa caawinaya faa'iidooyinka ugu badanna isagaa laga helaa inta badan
shaqada waad qabataa imiko waxaan arkayaa marka hore waraaqaha cabir kala duwan baad ku samaysaa marka dambaad shiraac iyo agabka kale waaweyn ee loogu sameynaya ula gudubtaa faa'iido noocmaabay adiga kuu leeyihin faa'iidaday anigay leeyihiin ka dhalinyar ahaan ka dhalinyar ahaan saddex mid weeye in xirfaddii shaqo aad aad ka helaysa adiga inuu dhaqaala kaa soo galo aad ku shaqaysato waa talabaad inuu noqdo wax lagugu ciseeyo ama lagugu maamuso markaad waddooyinka oo kala maraysid waxaad dareemaysaa inuu waxaanaad ka shaqaysaa yahay wax ka duwan dadka oo dad tiro yar ay qabtaan waxaad ka dareemaysaa in lagu idhaahdo hebel artist oo kale markaa waxay ku tusaysaa inaad aad leedahay summad aad dadka kaga duwan tahay mar waa shaqadaadii dhaqaale abuur buu leeyahay oo dhaqaalo fiican baa ka soo galaa markaa bulshadu waxyaabaha aanay dareensaneen bay ka mid tahay farsamada gacantu farsamo gacan buu ku noqon karaa farsamada gacantu waxay kuu sahlaysaa inaad hawshii aad qaban kartid mararka badan inta badan waan ka hadlaa in dadku ay ku dhiiradaan farsamada gacanta iyo xirfadaha noocan oo kalea maaha hibo oo qura ee hibadu waa didaalka wa- waa qof kaa hibada u leh waxaa laga yaabaa inta badan markaan aad- aan daawano dadkan wax soo sawira waa qeybtaa qofkan niyadiisa ugu jirta ee hibada la la yidhaahdo iyo qeybtan dadaalka ee wixii aad samayn karaysa inta badanna waxaa dheereysa qeybtan dadaalka la geliyo Een, had iyo jeer marka hal abuur la sheegayo iyo hibadii way kala duwan yihiin oo aad bay u badan yihiin qofbaa erey ku gudbiya oo tiix iyo tiraaba qofbaa ku gudbiya sidaadoo kale sawir iyo gacan fariimahaad ku gudbiso marka laga imaado inaad ku shaqayso maxaa ka mid ah
fariimaha waxaa ka mid ah inaad inaad dhallinyarta kale markay doonayaan inaad wixii ay arkaan waxaa jira dad dhaqanka maqlay agabka dhaqanka laakiin saan garanayn agabka dhaqankaoo kale mararka qaar waxaan sameynaa intaanu sawirno ayaan sawirkiisa qoraal raacinaa ama magaca shaygan leeyahay faa'iidooyinka ay dadkeenna intaan aqoon agabka dhaqanka iyo hiddaha iyo dhaqanka aanu u leenahay ayay tanu kow ka tahay oo ah inuu fariin gudbiyo dhaqan inuu fariin gudbiyo arrin bulshada haysata oo dhibaata sida tahriibka waxyaabaha caynkaasoo kale iyo dhibaatooyinkan haysta inuu gudbiyo oo sawirkanu intii hadal badan la odhan lahaa uu ku filaado ummaddii sidaynu ognahay xilligan waxaa loo gudbay xilligii teknolojiyadda casriga ah waqti baa jirtay magaalooyinka qaarkood sida iminka burcaba ka jirta gidaarada lagu xardhi jiray rinji ama kalarsaa samaysaan dabeeto meheradaho kale ganacsiga lagu sameynayey Een, laakiin imika waxaad moodaa inuu cidhiidhi ku jiro oo kombyutarkii wax walba lagu sameeyo Ee, sawiradii boorarkii tabeelooyinkii wixii oo dhan Een, arrintaasi shaqadiina ma tahay mid ee, cidhiidhi ku haysa iyada lafteeda horta way jirtay wakhtigii ay soo baxday daabacaaddan cidhiiri badan baa ku yimid dadkii u samayn jiray artiska ama farshaxanka waayo laba midba way cidhiiri uu ku iman karaa madbacaddan waxay samaynaysaa qiimo dhimis ka hooseysa qiimihii adigu aad samaynaysay laga yaabaa qiimahan ay ku samaynayso inuu yahay qiimihii adigu qalabkan aad ku shaqayn lahaa aad soo siisan lahay intaada shaqada bilaabay wakhtigaasi way jirtay iminka muddo ilaa toban sano ku dhow bay shaqaynaysaa madbacadahanu ay xoog ugu soo badanayaan dalka annagoon qudheedu kamaanaan hadhin ee iminkadan shaqadeeda kombyutarka kama maqna mararka qaar waxaan samaynaa inaan kombyutarka ku dhisan garanno dhisaynkii kombyutarka oo yaalla inaan annagu qaadno bayntigii intaan soo qaadnay stiikarkii inaanu isagoo weyn samayno kadib jarjarno gidaarkii stiikarka lagu sameeyey stiikarkii aan isaga ku dhisin minguurino gidaarkii ku bedelo marka soo jiidasho badan buu samaynayaa inuu ka ka adkaado oo wixii baynti ahaado haraandhiis yeesho muddo badan jiro in timekii aad ku samaynaysay ee dhowrka casho ahaa uu soo koomo maalinkii laba meheradii weyneed aad ugu samaysid marka annaga qudheedu tiknolojiyaddu inay shaqadii hakis gelisay waa laga gudbayo waa annagan dee u samaynayna ha mar labaad iyadana dee fa- ha faa'iidadeeda la jaan qaadnay marka iyada qudheedana waxaa laga yaabaa insha allah inaanu mar kastoo ay sii durugto inaan la sii durugno macnee waxa weeyaan ismaydun dhigan ee mar kastay hormarto waa la hormarayseen waa la jaan qaadayseen waan la horumarayno waan la jaan qaadayno dee si aan u harin waxaa jira dee ragga ka shaqeeya inta badan farshaxanka ma kada waa dad da-a waa dad waaweyn waa dad muddo badan kusoo jiray waxaa laga yaabay inay ka caajisaan maadaama annagu aan dhalinyarnahay oo dadaal iyo karti badan aan samayn karno waxyaaba badan aanu iyagii kaga duwan lahay inaanu markaa anagu sii xoojino oo ay nagaga daydaan oo ay sameeyaan iyagina kombyutarkii ay- aan tusno sida loo isticmaalo kadib iyaguna ay shaqooyinkooda u fududaado annagana aan hawshii fududeyno shaqadiina aan noqon shaqo hadhay ay shaqo kombyutarkii iyo teknolojiyadii casriga daba socota ay noqoto Ee, quulow waan arkayaayo aad baad u da-yar tahay markaan da-yaraan sheegayo ee, kolley wax badan ood sawirtay umaad soo joogin halkan qalab baan ku arkayaa qalab dhaqan ah ee, waxaana ii muuqata in qaarkood iminka aan cidiba isticmaalin markaad qalabkan sawirayso adigu miyaad aragtay miyaad maqashay sideed u garatay oad u sawirtaa horta qalabkan een, laba midba uu ku iman karaa inaan shaygii aragno oo xarumaha dhaqanka laga helo shaygii in sawirkiisa aad aragtid oo lagaga sheekeeyo inta badan laakiin waxyaabahan waxaan ka soo qabanaa ragga farshaxanka oo aad buu da-weyiin waxyaabo aanay iyagu maanta samayn karin waxyaabo aan maanta joogin bay u soo joogeen ay ay ahaan wakhtigaad ee casrigoodii joogay oo ay samaynayeen wakhtigaa la taagnaa ay arkayeen oo bulshadu isticmaalaysay mar kastana qofka farshaxanka isagu waxaan yaalla ayuu sawiraa mararka qaar way jirtaa waxyaabo aanad soo gaadhin ama aanad iminka aan oolin aad samayn karto sida kuwana kale anagu maana arkin meelo yaallo laakiin inta badan macalimiinta artiska ayaa waxay ku tusayaan sawiradan waxyaabaha dhaqanka markaad doonaysid sawiradan baa horeeya dhaqankii markaa waxaan la helin agab badan oo ka mid ah sawir ahaan bay markaa nagu soo gaadhaan saasna anaguna kusii sawirnaa laakiin waxaan raadinaa dee magaciisa iyo waa in markii aad sawirkii aad samaysid inaad qofkii u sharaxi karto waa waajibku saaran inaad magaciisii wixii loo isticmaali jiray xilligii la isticmaali jiray waxbaad sheegtid waa runtaa imika halkan waxaan ku arkayaa warankii gaashaankii eh, tooreydii iyo barkinkii sidoo kale dhiil baan arkayaa eh, iyo agab kaloo tiro badan aan gebagabada kusoo dhowaado Een, adoo da-yar baad garatay inaad hiibada kugu jirto iyo hal abuurka aad leedahay ka faa'iideyso dalkii uga faa'iideyso dantaadiina uga faa'iideyso Dha- saad ii sheegtay faa'iidooyin badan dhaqaale abuura iyo in dalkii aad wax ku celisay intaba daayar badan baan jirin oo hibo noocaasi ku jirto ama hibo kaloo ka duwan oo ka waxtar badnaan lahayd si aan u muuqanayn dibadda u soo saaraan iyaga maxaad u jeedinaysaa
Een, way jirtaa dhalinyar badan baad arkaysaa mar kasta waan la kulanaa qof doonaya laakiin siyaabo kala duwan bay u doondoonayaan waxaa laga yaabaa xiisaha annaga waan aragnaa inta badan waxaad arkaysaa waxaan inuu yahay wax dad badan doonayaan ama ay dadku ku ooman yihiin dhib buu leeyahay marka koowaad oo ah inaad wakhti aad siiso ood ku sasamaysid aad ku diyaarisid dadka waxaan joogaa aad dabageshid toddobiyo toban casho ayay nagu qaadatay inaan macalin weliba isagu aan raasano weliba ka tegaya jaamacad tegaya toddobiyo toban casho gudahood buu yidhi aan idku barno marka waxay ku xidhan tahay wixii markaad ogaatid inuu kugu jiro inaad dadaal samayso inta yare hore ee dadaalkuunbaa caqabada ay kugu adkaanaysaa kadib wuu iska fududaanaya toddobiyo toban casho gudahood markiina la tusayey macalinku muu moo- muu islahayn dee wax badan baad gaarsiin karaysaa hadda laba sano kadib markuu uu nagu soo laabtay maruu fasaxa ka yimi jaamacadda dee wuu arkay inaan shaqo badan koraynay marka qof kasta oo uu dadaal ku jiro waxyaabaha maanta dee aan ka faaidaysan karana waxaa ka mid a social media oo kale waxaad helaysaa youtube-ka iyagoo ah, intaad doontid hadday doonto iyagoo shortiya iyagoo een, wakhti yar iyagoo wakhti badan lagu samayn karayo intaa inaad meelaha aad ku tuhmaysa hibadaada aad ka faa'idaysatidoo aad marba adugu adugu aad riixdid meelahaasoo kale marka insha allah een, u- bulshada waxaan u jeedinaynaa dhallinyarta soomaaliyeed inay yahay farshaxanku wax loo baahan yahay aan laga maarmeen xilli kastoo la jiro een, ku dhiirada sameeya insha allah annagu intaan karaankayga ah waan tusi doonaa dhallinyarta intaan isku agdhownahay Een, way jiraan gobol kasta meel kastoo soomaali joogo waxaa jira qof farshaxanoo ku nool markaa dadka ha ogaadaan insha allah haddii ilahay ka dhigo
waata aad iyo aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka ka imanaya magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaan intaasi kusoo gebagabaynayaa waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya maana allah
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii hibadii hal abuurka iyo weliba barkhad maxamuud kaari oo inala socodsiinaya duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a ee idinka imanaysa washington haatanna aynu eegno dhinaca iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascade dhegaysa aboon
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee chelsea oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay la liicliicaysa guuldarrooyinkii horyaalka dalka ingiriiska ka soo gaaray ayaa toddobaadkan waxa ay ku geeraartay guul oo afar iyo laba waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee watford kooxda kubadda cagta ee manchester united oo guriga huddersfield town ku ciyaaraysay ayaa guuldarradii ugu horreysay horyaalka dalka ingiriiska la dhadhansiiyey oo kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town ayaa laba gool iyo hal ku guul heshay waxaana guuldarrada ku dhacday kooxda Manchester United ay ka caraysiisay kana qaylisiisay macalinka kooxda Manchester ee Mourinho oo tilmaamay in guushu ay raacday ciyaaryahanadii ku soo talagalay inay guulaystaan isla markaasina ciyaar wanaag muujiyey kuwaasi oo ku tilmaamay inaanay kuwiisa ahayn fursadaasi ee Manchester lumise waxaa ka faa'iidaysatay Manchesterta kale ee City oo waxa ay saddex gool iyo waxba ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee Manches- ee- ee Burnley Manchester City ayaa soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsan warow kooxda Burnley inkastoo saddex gool lagaga badiyey haddana ay soo dhigtay banooni qurux badan islamarkaasina ay difaac adag u gashay kooxda Manchester City iyadoo Burnley aanay u muuqanin kooxaha hoos hooseeya ee dalka Ingiriiska marka la eego siday iskaga celinaysa kooxda Manchester City Newcastle United ayaa iyaduna waxa ay ka badisay oo hal iyo eber dirqi ah ay ku martay kooxda kubadda cagta ee crystal palace stoke city gurigeeda ayaa lagaga badiyey oo labiiyo hal waxaa uga badisay kooxda e f c banmouth swan sirina tiro taalle ee gurigeeda waxaa ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee leicester city southampton ayaa hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee westbromich albion horyaalka dalka talyaaniga haddii aan jalleeco laba kulan oo keliya ayaa habeenkii xalay hal la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee samadoria ayaa shan iyo waxba ku qabatay kooxda karatone hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee napoli iyo inter milan oo ku ciyaaraya guriga napoli ayaa sagaashankii daqiiqo ciyaarta loogu tala galay waxay ku soo gabagabooday eber iyo eber mareejo ah oo wax goola iskaga maanay dhalinin taasi oo fursad muhiima u ah kooxda kubadda cagta ee yuventus oo maanta kulan adag ciyaari doonta kaasi oo haddii ay yuventus ka faa'iidaysato u suuro gelinaya inay horyaalka ku soo dhowaato kooxda kubadda cagta ee napoli waxaana kooxda kubadda cagta ee yuventus ay kulankan la ciyaari doontaa kooxda isku maaliyadda xirtaan ee udenisa kulamada kale ee xalay dhacay iyo shalayto ee dalkaasi sbain haddii aan aadana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee levanta gafate ee getafe ayay waxay la gashay hal iyo hal bareejaha real batis labiyo ber waxay ku martay alfes ha yeeshee safiya oo booqatay guriga falensiya waxaa lagu dharbaaxay afar gool iyo waxba oo si quman ayaa lagaga badiyey halka kooxda kubadda cagta ee barcelonana ay labiyo eber ku martay kooxda malaga waxaa cusid madan ciyaartaasi in ciyaaryahan delaveyu uu goolka koowaad ku furay daqiiqadihii ugu horreeyey ciyaarta iyadoo goolka labaadna ciyaaryahan iniyesta uu dhaliyey ciyaaryahan leonel messi waxba ma dhalin ha yeeshee goolka delaveyo isaga ayaa baasay kulmada ugu xiisaha badan ee maanta dhacaya horyaalka dalkaasi ingiriiska haddii aan jalleecana waxaa ka mid a waxaa la ciyaarayaa laba kulan oo keliya kooxda kubadda cagta everton ayaa waxay la ciyaaraysaa arsenal oo waxaa lagu ciyaarayaa guriga kooxda kubadda cagta everton sidoo kale kulan xiise badan ayaa waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee manchester united iga raalli ahaadee kooxaha kubadda cagta ee tottenham hatsba iyo liverpool labadan kooxood ayaa waxay ku ciyaarayaan garoonka wembley stadium ee magaalada london waxaana labadaasi kooxood oo run ahaantii soo bandhiga ciyaar wanaagsan marka laga hadlayo kooxaha dalkaasi ingiriiska ayaa waxaa laga dhursugayaa kulanka dhex mari doona labadaasi kooxood sida ay natiijadiisu ku soo gabagabowdo kulamada kale ee horyaalka dalkaasi sbain maanta la ciyaaraya waxaa ka mid ah falareal lasbalmas ayaa umanas atletic madrid waxay u tegaysaa kooxda saltifigo laganes atletic bilbao ayay soo dhoweynaysaa halka benabeyuna real madrid ay ku qaabilayso kooxda kubadda cagta ee aybar dhegeystayaal xubintii caaruhuna waa naga intaatana kulan dambe waa mascado idila sidaayo nabadgelyo
waa hagaag maxamuud mascade aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay bal markana cabdixakiim maxamuud shirwac oo stuudiyaha ugu heliya aan ka codsado qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo laba inuu noo dulmaro mahadsanid sahra ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay kadib markii qarax miino ay la qaraxday baabuur bas ah oo marayey meel u dhow tuulada daniiga oo u dhaxaysa magaalooyinka balcad iyo afgooye wararkaanu helayno aman ka helayna dadka deegaanka ayaa sheegayay in qaraxan uu ka dhashay miino lagu aasay dhulka waxaana la sheegay in la qarxiyey xilli uu baabuurkani waddada marayey mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegaya in baabuurkan ay la socdeen dad rayadah kuwaas oo khudaar ka keenay magaalada afgooye dhinaca kalena mas-uuliyiinta dalka niger ayaa sheegaya in la dilay qaar ka mid a ciidamada boolis milatariyada dalkaasi kadib markii weerar lala beegsaday weerarkaasoo la mida kii afartii bishan oktoobar lagu dilay afar ka mida ciidamada maraykanka greenbret iyo weliba afar ka mida ciidamada dalka niger weerarkan oo ka dhacay maalintii sabtidii halkaasi ayaa ay saraakiishu sheegeen inuu ka dhacay isla aagii hore weerarkii hore lagula beegsaday ciidamadan iyada oo weerarkaasi ka dhacay ayuuro oo qiyaas ahaan laba boqol oo kilomitr dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan caasimada dalkaasi naymey wararka ayaa sheegaya in kuwa weerarka soo qaaday ay si xoogan u hubaysnaayeen islamarkaana ay wateen hubka kala duwan iyo weliba gantaalaha la gano waxaanay wateen shan gaadhi si ay weerarkan jidgooyada ah ay ugu fuliyaan xarunta jandarmaarinka iyaga oo goobtaasina ka tegay kadib markii ay yimaadeen ciidamada dalkaasi niger aad baad u mahadsantahay cabdixakiin markana ah codka baxsan ee xasan aadan samatar iyo heeska wardheer
heeskaasi xayaad iyo codka baxsan ee xasan aadan samatar ayaan idaacaddeenni duhurnimo ee dhallinyarada maanta kusoo gebagabaynayna cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo sidoo kale dhinacii barnaamij soo saarista oo bashiir abikar uu joogay anigoo ah saare cabdi axmed ba waxaan idin leenay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo